wasaaradda beero iyone waraabka dowlad goboleedka jubbaland iyo magaalada kismaayo ka daafur booga horumarinta iyone halkaanka fayle ee lantacbada kora dalaaqyada shalgadiisan laka beerow dalkan soomaaliya bandhigan weliba kuu qeyb galay wasiirka beero jubbaland agaasimaga wasaaradda beero xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyone aqoon-yahano ka takhasusay arrimooyinka beero ujeedka bandhiga buugan ee in beeraleyda soomaaliyeed iyo helaan buug dhammaystiran oyou ku heli koraan xoga beero agaasimaga guud wasaaradda beero dalka maxamuud maxamed yaa sheegay in muhiimada atintisa buugan ayi in laka hormariyo dalaaqyada beero usoona raasay in buugan lanka talagalay iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed shir lagu dahfuraayo loogana maaragtay yani maaragtay aada maaragtay maadaama dooda muddo soo socota la ysaga dhaadhicinayo buug ku saabsan horumarinta iyo habka ugu wanaagsan ee loo tabco dalagyada kala duwan ee beeraha dalagyadaasi qoraalkaas ama shirkaani soo koobi doona sideed buug oo kala duwan yacni masago waxay leedahay qoraalkeeduu gooniya galley waxay yeelanaya qoraalkeeduu gooniya sisin waxay yeelanaysaa qoraalkeeduu gooniya yacni qudaarta iyo furutiska waxaan ka hadlayno dalag kasta wuxuu yeelanayaa qoraalkoodoo gooniya taasee ah yacni wax ka maqnaa beeraleyda soomaaliyeed ujeeddada maanta la isugubna ay tahay beeraleyda inay helaan wax gaaygareeya ama hogaamiya kuna qoran afkooda oy ayagu akhrisan karaan ayagu ku fahmi karaan sida hadda matalan yacni horey loogu sheegana waxa weeye buuggaa buuggaas markay soo baxaan laba xilli ay beeraleydu ku shaqaynayaan laba xilli dabadeed dibaa loogu noqonayaa yacni wax alla wix dhaliil amba faham amba ka soo baxo haddana marka in beeraleyda dib inta loo weydiiyo talada ay soo jeediyaan dib loogu haddaba waa lala tashaday shirar badanaa la qabtay oo beeraleyda yacni dabcan buugu wuxuu toosu aadayaa iskaashatooyinka beeraleyda gruubka dee qof qof beeraleyda buug looma sii karo buug wuxuu iskaashatooyinka ayaa loogu talagalay nuucay noqdaanba inay kaga maadaama ayagii ay kaga yacni gruub yihiin waxaa yacni talada wasaaradda beeruhuna waxa weeye mar haddii la doonayo beeraleyda in la hormariyo qof qof looguma tegi karo waa beeraleyda in laisku ururiyo iskaashatooyin lagu ururiyo hadba nuuca ay tabcaan luqa ka turjumaysana la siiyo si ay u horumariyaan wax u akhriyaan beeraleyda soomaaliyeed ay noqoto tacabkii dhaqanka ay ka soo gudbaan ay soo gaaraan inay inta wax akhriyaan dabaqaan waxaana markaa hadba cilladii ka soo baxda lala socdo oo la saxo oo laga doodo si faham guud oo maca wasaaradihii iyo beeraleydii isla fahamsihiin ay yimaado taasee ah dariiqa kaliya een ku hormari karno yacni xagga iskaga filnaashada cuntada aan kaga hor uga hormari karno iyo muxuu ahay waxaan aada uga mahad celinaynaa wasaaradda beeraha jubbaland oo yacnii na kumadgaraysay nala joogta nala dhirindhirinaysa yacni maaragtay brograamkan aadaan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda beero yone waraabka dowlad goboleedka jubbaland geele maxamed ya tilmaamay in buugan usaye ekoo la karaha doona tilmaamooyinka lan abuurado dalaaqyada beero
waa ku faraxsanahay manhaj loo dhan yahay dalagyada dalkeenna ka baxa dhammaantoodna lagu diyaariyo qaabkii tababaradooda loo qaadan lahaa sida guudna loo abuuri lahaa bugaag laga raaco tababarada noocyada kala duwan ee dalaga sida galleyda digirta moordayda sisinta maxaa la yidhaahdaa bahal kaloo inaad garanaysaan ma garanaye nuuca moordayda ka duwan oo la yidhaahdo gadaamey baa jirta kaashka roobka idil baa jira geedbaroodki baa jira inaan leenahay referency aqoon referency ah oo sida ninkii hadda hadlahayay uu sheegahayay ah wax qoran oo cid walba ay ku shaqayso oo tababarada dadka la siinayo bays u noqda in halkan lagu abuuro oo aan maanta daafuranno oo horay uu soo socday ilaahay mahadii weeye waa soo dhoweynahayaa wasaaradda beeraha federaalka tiimkeeda technicalka agaasimaha u horeeyo oo barnaamijkaas halka u yimid inay xogta nala wadaagaan wax midaysan oo isteejyada oo dhan ay ra'yi ku leeyihiin maxaa yeelay isteejyadu meelo badan bay ku kala duwan yihiin sababtoo ah cimilada wax lagu beeraa kala duwan miraha la beeraa kala duwan buog midaysan iyo aqoon midaysan iyo daraasaad dheer oo midaysan oo waddanku leeyahay in la sameeyo waa ugu mahadcelinayaa wasaaradda beeraha federaalka hanaanka wallanka beero beero soomaali iyo haaye koolaha kudeeriya ubayaalkeen